oo dal ballaaran oo cadowga lagu bartilmaamaydsanaya laga soo bilaabo nawaaxi degmada alkooye ilaa iyo halkaana baraaba hordalo waaweyn ayaa ka bilaaban doona waxaan ka codsanaynaa shacabka degan gobolka si cadowga soomaaliyeed cadowga ummadda gobolka shabeellaha cadowga horumarka soomaaliyeed cadowga diinta soomaaliyeed ee diinta islaamka in si looga sifeeyo gobolkan inay garab siiyaan oo ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Saidie kwa jeshi.